in la sameeyo dagaal ka dhana al-shabaab aan ugu magac darnay badbaado badbaado one iyo badbaado two oo labadabana ku wajahnaa shabeelooyinka sidaas daraaddeeda qorshaha kala guurka ayaa qeyb ka ahaa in la sameeyo dagaalo ka dhan ah al-shabaab in wadooyinka la furo oo wax walba la qabta marka qorshahan dagaalka hadda aan wadno qeyb ayuu ka yahay laakiin waxaa ku wajahan yahay labada shabeelle laakiin shabeellada hoose oo maadaama ay tahay meelaha ukumaha runtii ururka ummadda soomaaliyeed dhibaateeye ee badanaa resourcegana ay ka helaan marka wuxuu wuxuu ii sheeg adiga kaga duwan muxuu kaga duwan wuxuu kaga duwan yahay haddii waayadii hore runtii intii dagaal la qaado oo meel la tago ay ahayd qorshaha kudhufu ka dhaqaaq oo kale ahayd maanta dagaalkan wuu kaga duwan yahay kii hore wuxuu kaga duwan yahay waayadii hore dagaalka waxaa qaadi jiray oo keliya amsom iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kan laakiin waxaa bah ka ah wasaaradaha quseeya arrimaha amniga ujeedkeenna ma aha in meel intii la taga laga soo taga ma aha laakiin meelaha kale oo hadda al-shabaabta ay joogtay inaan usii gudubna ayuu qorsheen yahay marka inay nagu kalsoonaadaan ay ku kalsoonaadaan dowladooda maanta inaan meeshooda aan ugu tagno aan aan ishaag adiga aan kula dagaalano waxay yaraysay horta culayskii magaalada muqdisho saarneed sababaha hadda shabeellada hoose aan ugu horumarnayna waxaa ugu badan maadaama iyaga ay u dhow yihiin caasimadii shacabkii aadka u tirada badnaa saddex milyan iyo ka badan oo magaalada muqdisho ku noolaa oo dhibaato badan soo gaaraysay kow horta waxa waaye in meeshan laga bilaabo